waxaan soomaalidu kaduudihii tiraa laakiin waxaa loo yaqaanaa romatoid fever ama maxay ahatay xanuun ku dhaca maxay ahatay bini aadamka gaar ahaan kala goysyada ama dhulkan maaragtay jointiska ayuu si ba-an u haleelaa waana fever ama qacaabuq ku imaanaya cuduradaas kala goysyada ku imaanaya wuxuu u baahan yahay maaragtay qofku inuu maaragtay deg deg isaga daaweeyo waana cudur xiliyeed oo inta badan kama wax normal meel walba ka ah ma aha sidaas daraaddeed dadku sida ay u qaataan ma aha romatoid wax soomaali oo gooniya ma ahan adduunkuu ka jiraa waana muhiim in maaragtay dadku ay concept ka haystaan marka wuxuu keenayaa qandho wiig ah ugu badnaan ah wuxuu u baahan yahay marka in maaragtay la siiyo antiromatoid oo fever oo mataqaanaa oral ah biyo badanna uu cabo qofku maaha cudur side effectl ama mataqaanaa waxyaaba badan oo qofka ku reeba ay jiraan laakiin muddadaas uu hayo ayuu wuxuu leeyahay xanuun badan wuxuu u baahan yahay marka in qofka la keergareeyo oo daawooyinkaas u qaato biyo badanna uu cabo kadibna iska wuxuu noqdaa caadi marka wax oo oo oo khatara oo dadka soomaalida say uga sheegaana uma laha